sheekh cabdirasaaq aan ku hormaraya oo guddiga masaajidka gudoomiye ka ah sheekh cabdirasaaq kusoo dhowow idaacadan islaamiga ah ee alfurqaan haye bal ka war xaggee wax idin maraya bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina moxamed wcalaa aalihi wasaxbi ajmaciin insha allahu tacala waan kusoo dhowahay masaajidka alhuda oo ku yaalo degmada saakow muddo hadda laga joogo saddex bilood bishii shanaad hijiriyada marka aheyd ayaa la fadhiistay dadweynaha iyo insha allahu tacaala culummada waxgaradkao dhan baa isku yimid baahi jirtay oo markaa masaajidka loo arkay masaajidka inuu yeryahay oo ciriiri u yahay masaajid oo duruus ay ka socoto wakhti kastaba ayaa waxaa la isla qaatay in masaajidkii dib loo dhiso oo la habeeyo halkaas ayaa insha allahu tacaala maalinkaas waxaa laga aasaasay guddigii masaajidka ka howlgeli lahaa guddigii ilaahay fadligiis waxay iga dhigeen aniga miskiinkan iska daciifka ah inaan oday ka noqdo markaas muddadaas kadib insha allahu tacaala waxaa bilownay markiiba inaan muslimiinta isu wacyigelino o iskugu yeerno waxaana noo qabsoomay masaajidkii horta inaan dumino asagii oon cabirno cabirkiisii marka haddii ilahay ku leeya intii mitiro aan ku soo zaa'idino oon awal dhisnayn kadib insha allahu tacaala waxaan maadaama oo haddii ilahay ku leey waqti xilli roobna unagu soo dhowaa waxaa la isla qaatay bal qalabkii iyo sidii loo diyaarin lahay iyadoo weliba lacagba annaan gacan ku haynin taasoo markaa muslimiinta aan u bandhignay in aan u soo qaadno qalabkii oo si deyn ahaan horumaris aan usoo qaadno qalabkii oo hadda uu noo diyaaryahay shimiitadii alwaaxdii iyo berihii ay diyaar noo yihiin dhowaanna aan sugayno dadkii injineeriintii iyo fuundiyadii oo masaajidka dooxi lahaa oo dhismihiis bilaabi lahaa marka masaajidkaas hadda waa noo dunsan yahay hawshu halkaas ayay hadda noo maraysaa wakhtigan xaadirka ah insha allahu tacaala saasoy tahan marka muslimiintuna inay ka qayb qaataan insha allahu tacaala mid aan rajaynayno way inala garabgeli doonaan qarash maxaad haysataa maxaase idinka dhiman qarashka waa bilow baanahay hadda insha allahu tacaala intii hadda ilaa iyo intii weliba yabo hadda uu socday lacag ilaa labaatan iyo sagaal kun oo dollaro bilow ayaa noo soo bilaabatay insha allahu taala wax kalena waan rajaynaynaa intaas ayay hadda noo maraysaa oo intii lacagta lagu qiyaasana ilaa boqol iyo wax dheeri inuu galayo ayaa masaajidka lagu qiyaasay boqol kun oo dollar iyo ka badan boqol iyo ka badan inuu galayo masaajidka lagu qiyaasay wax hadda gacanta noo soo galeen aad bay u yaryihiin waa sagaal iyo labaatan iyo wax yar oo jajab oo soomaaliya intaas ay hadda gacanteena ku jirta marka maxaad leedihiin dadka muslimiinta ah dadka muslimiinta waxaan leenahay insha allahu tacala inay nagala qayb qaataan oo inaan ugu garab celaynin oo masaajidka ilaahay nagala qayb qaataan saas ayaan insha allah ka codsanayna ilaa idinkiis aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdirasaaq oo maaragtay madax u ah guddiga dhismaha masaajidka huda ee magaalada saakow nabadoon maxamed jimcaali ayaa iga soo hor muuqda nabadoon adigu odayaashii dhaqankaad matalaysaa maxaad ka leedahay arrintan dhismaha masaajidka oo hadda maaragtay sida sheekhu noo sheegay qarash badan u baaha bismillaah waxaan leeyahay ilaahay ha idiin barakeeyo waxaad haysataan fursad ballaaran annagu aniga culummo maahay fursad ballaaranaad haysataan waxaad haysataan xoolo waxaad haysataan caafimaad waxaad haysataan nabad waxaad haysataan nolol waxaa idinka dambaysa dhimasho waxaad tegi doontaan adinkoo qaawan ilaahay hortiis maantana fursad aad janno ku heshaanaad heli kartaan intaad toobad keentaan waxaan rabaa inaan maanta idinka baryayaa annaga guddigaana iyo dhammaanteenna ajar ku helno adinkuna aad janno heshaan ilaahayna kulligayn raalli naga noqdo waxaan doonayaa inaad wixiinna wax ka bixisaan oo aad garab taagta masaajidka ilaahay oo dunsan inaad dhistaan oo si fudud aad ku kala hormartaan si aan lagaaga hormarin boqol kun oo dollar wax qiimaa male oo islaam gacantii ku jirta oo maanta soddon kun oo dollar wax u dhow laga hayo toddobaatan iyo jarjar baa dhiman marka waxa weeye hantida ilaahay idin siiyey bixiya oo waxaad yeeshaan ilaadankiisa ilaahay darta u bixiya oo gurigii ilaahay ilaadankiisiiya allah idin abuuray allihii idin abuuray maalka idin siiyey cimriga idin siiyey nolosha idin siiyey nabadda idin siiyey idin dilaya qiyaamo idin la xisaabtamaya ka xishooda gurigiisa dhisa wuu dunsan yahay wuuna dhismi doonaa nin walba oo warkayga maqlaya ama afkayga ama garanaya waxaa leeyaha ka qayb qaado adiga oo ilaadanka ilaahay u dhowaanaya xoolo xalaalana haysta masaajidka ilaahay dunuubtaada dembiga korka kaasaan tirada ka badana lagugu dhaafo waxaan leeyahay jeebabka guddiga u soo buuxiya si ay u dhammaystiraan si fudud masaajidka ay ku dhisaan sidaas ayaan leeyahay adeer magarad aad baad umahadsan tahay wadaad kale horteeda kasoo muuqda ee magaca kuusow cali koolle ganacsatada degmada saakow guddigana ka mid ah waaya kusow soo dhowow maxaad ku daraysaa anoo ku hadlaya magaca ganacsatada degmada saakow ahna ganacsatada degmada saakow guddigeeda haddana aan ku jiro guddiga masaajidka uu dhisayo waxaan leeyahay ganacsatada degmada saakow iyo nabwaaxigeeda ma altuulooyinkeeda in ay ka qayb qaataan dhisidda masaajidkaasi alhudda oo muddo hadda muddo yar laga jiro aan duminay haddana dhisidiisa aanu diyaar u nahay xitaa qalabkiisa maaragtay dhisida maaragtay uu diyaar yahay sida maaragtay shamiidadii alwaaxii feeradii iyo shay walba uu diyaar uun loo yahay qaarna deen aan ku soo qaadanay inta kalena weliba maaragtay macnaha aan xoogaa aan iska bilownay haddana aan sugayna injineeradii iyo fuundiyaashii ay dhisi lahaayeen waxaan ganacsatada degmada saakow iyo nawaaxigeedaba aan ku boorinayaa in maaragtay macnaha ay sidii masaajidadii hore sida axmar masjidul axmar iyo masjidul xamsa ay uga qayb qaateen si ka sii ballaaran ay uga qayb qaataan ayaan ku baraarujinaya aad baad umahadsan tahay waxaa nala jooga sidoo kale sheekh fu'aad maxamed qalaf oo ka mid ah culammada diinta islaamka sheekh fuaad kusoo dhowo idaacadda islaamiga alfurqaan waxaad nooga rantaa fadliga ay leedahay in dhismo masaajid xoola lagu bixiyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد أولا فضلك إلى هاي قري الله كيسا إن لدسو ومساجد لدسو فضلك وحل سوكو بكرماهن مساجد وبيوت الله عز وجل ألا وحل سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا allah isagaa sheegtay wa ana almasaajida lilaah masaajidda allah iska leh waa guri alle uu leeyahay saa daraaddeed masaajidu waxaa dhisa mu'miniinta waxaa camira mu'miniinta waxaa xoolo ku bixiya dadka mu'miniinta ee allah rumaysan aakhirana rumaysan alle subxaanahu wa tacaala fii kitaabihi alcasiis wuxuu ku sheegay gaaladu masaajidu ma dhisaane waa dumiyaan alle wuxuu sheegay kuwa camiraya inayna gaalada ahayn ee alle subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta ah ee aakhiro rajo ka qaba in alla naxariistiisa ay u tagaan kuwa ayaa masaajida dhisa alla wuxuu yidhi subxaana isagoo ka warramaya mushrikiintu inayan ahayn kuwa masaajida gaalay annagoo xoole kama sugayno inay masaajida noo dhista kama sugayno alla wuxuu yidhi subxaana maa kaana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allah shaahidiina cla anfusihim bilkufr ulaa'ika xabidat acmaaluhum wa fi nnaari hum khaaliduun alle wuxuu yidhi subxaana maa kaana lilmushrikiina gaalada mushrikiinta ma ahaanin an yacmuruu masaajid allah masaajidda allah inay camiraan camirkana waxaa ugu horeeya horta in la dhiso masaajidka mu'miniinta goormay isku imanayaan goorma alla la caabudayaa meeshii alla lagu caabudi lahaa in la dhiso shaahidiina calaa anfusihim bilkufri alle wuxuuleeya naftooda ku gaalimo xukminayo masaajid alle kuwa dhisayo camiraya ma ynan ahaanin ulaa'ika xabitat acmaaluhum wa fi nnaari hum khaaliduun acmaashoodana waa burtay gaalo naartana waa ku waaraya yaa camira marka masaajidda yaa dhisayo alla baa ka warramay subxaana inamaa yacmuru masaajid allah man aamana biاllahi walyowmi alaakhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الوحير سبحانه إنما يعمر مساجد الله waxaa alla ku xasriyey masaajidda alle wax un camira man aamana biاllaahi walyowmi alaakhir qofka allaah rumeeyey aakhirana rumaysan qofka maanta masaajidka wax ku bixinayo allah buu rumaysan yahay jala wacalaa markaasuu wuxuu rajaynayaa maalinta aakhiro alla in uu abaal mariyo wa aqaama asalaata wa aata azakaa walam yakhsha ila allah dadkaas weeye dadka masaajidda dhisayo dadka salaada ooga oo sakada bixiya alla mooye cid kale aan ka cabsanaynin facasaa ulaa'ika an yakunuu min almuhtadiin casaa qur'aanku hadday ku timaada ibni cabbaas wuxuu yidhi xaqiiq weeye maha casadii malada ahayd facasaa ulaa'ik kuwa waxaa xaqiiq ku ah allabaa odhanayo an yakuunuu min almuhtadiin kuwa hanuunsan inay ka mid yihiin nin kasta oo hal doolar ku bixiya guriga allah alla dartiina u bixiya aakhirana alla ajar kaga rajeeyaayey فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وحسوق ليا كوا الله أكتل مامي إن أكمدي هي كوا هنونسا الله سبحانه وتعالى في سورة النور وحكتل مامي قريها الله dhisida la dhisayo iyo koryeelidda la koryeelayo mu'miniinta u taagan arrinta alla wuxuu yidhi subxaana fii buyuutin adina allaahu an turfac wayudkara fiiha smuh yusabixu lahu fiiha bilquduwi walaasaal rijaalu laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتغلب فيه فيه القلوب والأبصار ألا وحليه سبحانه في بيوت أذن الله قريئوا الله إذ مي أن ترفع إلا كرييله wayudkara fiiha ismuhu magaciisana allah lagu xuso guryaha marka yaa kor yeelaya yaa dhisayo yaa magac alla ku xisayo alle subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay yusabixu lahu fiiha bilquduwi walaasaal aroor iyo galab iyo habeenba allah lagu weynaynayaa oo lagu hufayaa rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah guryaha alla waxaa dhisayo oo alla ku xusayo oo alle ku weynaynayo oo alle ku caabudayo rijaalun rag laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah aynan ka mashquulinaynin ganacsi iyo beyc dikriga ilahay ka mashquulinaynin oo xoolahooda alle hortii ola baxayo wa iqaami asalaati wa iitaa'i zakaa salaada oogaya oo maalkooda zakada ka bixinayo yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluub walabsaar maxay dadkan masaajidda alla u camirayaan maxay xoolahooda ugu bixinayaan waxay ka baqayaan maalinta qiyaamo maalintaasoo alla uu ku tilmaamay maalin quluubta iyo indhuhu ay gedgadoomayaan dhibaatada iyo culayska jiro waxaa weeyaan nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu tilmaamay mu'minku maalinta qiyaama sadaqadiisu hargalayaa maalin aan har lahayn nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam xadiidu cuhmaan ibni cafaan qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيh wasalam man banaa lilahi masjida bana allahu lahu beytan fi اljanna allah ninkii masaajid alla dartii ugu dhisa bana allaahu lahu beytan fi ljanna allah guri jannaad buu u dhisayaa war xoolihiinna janno ku iibsada oo raalli ahaansha alla ku iibsada qofkana waxaa weeyaan sadaqadu yaraan ma leh wax alla wuxuu baxsado baa alla u barakaynayaa oo cadaabka alle kaga badbaadinayaa waxaan ku soo gebagabaynayaa buyuudda masaajidda waa axabu albilaadi ila allah dhulka meesha u khayr badan waa masaajidda weye axabu albilaadi ila allaahi masaajiduha nabig wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dhulka alle wuxuu ugu jecel yahay masaajidda waa guri uu alle leeyahay wa abqadu lbilaadi ila allaahi aswaaquha dhulka meesha alle ugu cara badanya waa meesha suuqa ahoo qaylada iyo buuqa ay ka jirto meesha dhulka alle jecel yahay masaajidkii waa la duumiyey waxaa lagu xisaabtamayey jaabka muminiinta lagu xisaabtamayey maal badanna hadda waa la helay intii wax baxsatay allah waxaan u weydiinaynaa inay maalinta qiyaamo sadaqa ay harsadaan oo alle ugu dembi dhaafo u jannadiisa allah ku geliyo dadka muslimiinta ee dib dambe xolo bixi doonana allah waxaan u weydiinaynaa allah inuu naxariisto oo masaajidkaasoo taagan oo dhisan oo qurux badan allah inuuna tuso beledkeennan kan ah iyo bilaada muslimiinta ay gacanta ku hayaan dhammaantood cadowga allah subxaana wa tacaala allaha nooga difaaco beled aamin ah beledkan saakow allah ka dhigo bilaada muslimiinta oo dhanna bilaad aamina allah ka dhigo dhulka gacanteenna ka maqanna allah waxaan weydiisanaynaa inuu baytulmaqdis ay ugu weyn tahay inuu muslimiinta alle gacantooda ku soo celiyo gaalada cudurkan maanta ku dhacay aan maqlayno oo coronaviruska la leeyahay allah waxaan ka rajaynaynaa oon ka baryaynaa inuu weliba maraykanka u weyn yahay cudurka alla inuu ku faafiyo wax dhintay iyo wax kici waayey iyo wax baabaay allah gaalada inuu ka dhigo hada wallahu subxaanahu wa tacala aclamu
sheekh cabdirasaaq ugu dambeynta ee lambarka ee guddiga haddaad noo sheegto
insha allahu tacaala lambarka guddiga oo masaajidkuu iska leeyahay akoonna waa leeyahay insha allahu efi balasna waa leeyahay marka efi balaska insha allahu tacaala lambarka efi balaska waxaa furaha waa shan wey konton iyo haddii laga ku ron yahay toddobo lixdan iyo lix labaatan iyo shan akoon lambarna waa leeyahay masaajidka insha allahu tacaala waa soddon konton iyo sagaal afartan iyo sideed lixdan iyo sideed furaha oo efi balaska waxaa waaye waa furaha waa shan konton iyo toddobo lixdan iyo lix labaatan iyo shan furaha waa shan konton iyo toddobo lixdan iyo lix labaatan iyo shan waa iifi balaaska akoon lambarna waxaa waaye soddon konton iyo sagaal afartan iyo sideed lixdan iyo sideed soddon konton iyo sagaal afartan iyo sideed lixdan iyo sideed